halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo idinla socodsiinayo anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara waa maalinimo jimco oo taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha abriil ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ilaa iyo lixdan qoys oo hore ugu xoolo beelay duufaantii sagar oo ari loo qaybiyey waxaad sidoo kale idaacadda maanta ku maqli doontaan haween ay qoyskeeda uu ka kooban yahay shan qof oo roobabkii ka da-ay magaalada baydhabo saameyn ku yeeshay waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka dhalandool barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo xubinteennii dhegaystaha waxaad sidoo kale maqli doontaan riwaayadii ka hadlaysay arrimaha carruurta balse marka hore dhegaystayaal kusoo dhowaada warka arrimaha bila-aantinimada oo inoo aqriya waryaheenna maxamed socdaal in ka badan boqol kiisas oo looga shakisan yahay daacuunka oo ay ku jiraan carruur ay da-doodu ka yartahay shan iyo toban sano ayaa laga soo sheegay dalka yemen tan iyo bilowgii sanadkan tiradan ayaa labalaab ka badan tii sanadkii hore kiisaskan cusub oo badankooda lasoo sheegay bishii hore ku dhowaad boqolkiiba afartan iyo shan waa carruur hay-adda sayfada jildaren ayaa ka digaysa in robabka xooggan ee dhowaan dalkaasi ka da-ay daadadka iyo shidaalyaraanta iyo dagaalada socda ay kasii darayaan xaaladda dalkaasi uu ku jiray afartii sano ee lasoo dhaafay islamarkaana ay adkaanayso in wax laga qabto daacuunka sida deg deg ah ku fidaya shidaalyaraanta dalkaasi yemen ka jirta ayaa sababtay in bulaacadaha aanan la nadiifin islamarkaana ay dadku heli karin biyo nadiif ah qoysas badan ayay ku adkaatay inay carruurtooda geeyaan goobaha caafimaadka iyagoo awoodi waayay qarashka gaari raaca dad badan ayaa ku tiirsan biyaha booyadaha balse shidaalyaraanta ayaa sababtay in qiimaha biyahaasi ay sare u kacaan qaramada midoobe ayaa ka walaacsan dagaalada ka soo cusboonaaday goobaha militariga ka caagan ee waqooyiga galbeed syriya kuwaasi oo ay ku jiraan duqaymaha cirka madaafiic lala beegsanayo iskuullada iyo suuqyada xeryaha barakaca iyo qalqalgelinta rayidka tan iyo siddeed iyo tobankii bishii ugu yaraan soddon iyo lix rayid ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay dagaaladaas tiradaasi waxaa ku jira toddobiyo toban qof oo ku dhintay qarax arbacadii ka dhacay meel suuqa shaqaalaha gargaarka ayaa meydadka ka soo saaraya dhismaha burburay hoostooda iyadoo hal haweenaya laga soo badbaadiyey kadib markii ay halkaasi ku jirtay toban saacadooda labadii maalmood ee kasii horeysay saddex wiil ayaa lagu dilay teendho ay ku jireen magaalada khan sheykon kadib markii iskuullada lagu garaacay madaafiic qaramada midoobe ayaa sheegtay in weeraradaasi ay dhibaato horleh u geysanayaan shacabka tabaalaysan aad ayuu u mahadsan yahay wariye socdaal aan ku bilaabaya sagaal kun oo ari ah ayaa la siiyey lix boqol oo qoys oo ku xoolo beelay duufaantii meey ka dhacday deegaanada somalilan ee ku dhufatay xeebaha somalilan duufaantaasi oo lagu magacaabo sagar ayaa xilligaas waxay barakicisay qoysas aad u tiro badan islamarkaasina waxay laysay xoolo goobihii waxbarashada ayay sidoo kale saameyn ku yeelatay qoysaskii la siiyey xoolaha sagaalka kuna ee lixda boqol oo qoys ahaa ayaa waxaa warbixintan inooga soo diyaariyey waryaheena eliyaas cabdi cismaan bootaan maxamuud oo sagaal iyo afartan sanno jir ah qoyskiisuna ka kooban yahay siddeed qof ayaa dib ugu laabtay deegaankiisii kadib markii shan iyo toban neef oo adhi ay siisay hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka somalilan hay-adda waxa ay sidoo kale siisay xoolo qoysas gaadhaya lix boqol oo qoys oo ah dadkii ku xoolo beelay duufaantii sagar ee ka dhacday sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka xeebaha waqooyi ee somalilan cismaan oo sagaal iyo labaatankii bishii maarij la siiyey adhiga dib ayuu ugu laabtay deegaankiisii ceel shiikh oo tuulada cabdigeeti u jira shan iyo lixdan kilomitir laba tiro oo adhi oo uu lahaa ayay duufaantii ka qaaday kadib wuxuu yimid tuulada cabdigeedi hay-adaha iyo dowladda oo soo dhoweynaya dadka ayaa siiyey bacay iyo cooshado uu ku dhisto guri halkaas isaga iyo qoyskiisu ay wada degaan deegaanka oo ah meel tuulaha uma saamixin inuu xirfad uu ku shaqeeyo ka helo islamarkaana waxaa caqabad ku noqotay nolosha xoolodhaqannimada oo uu muddo ku soo jiray cismaan oo lahaa laba tiro oo adhi ah waxa uga soo hadhay duufaanta toban neef oo adhi ah wuxuu sheegay laba bilood oo aan wax gargaara soo gaadhin ay bilaabeen in adhigii u soo hadhay ay neef gadaan si ay reerka wax ay cunaan u helaan waxaana la siiyey neefkii lacag gaadhaysa toddobiyo soddon dollar kuma aysan fillayn lacagta ay ka helayeen xoolaha tobanka neef ee usoo hadhay ee ay gadayeen balse waxa ay bilaabeen inay hadba neef qalaan si ay uga helaan hilib iyo waxay kusii noolaan karaan sagaalka bilood ee uu cabdigeedi joogay waxaa noloshiisu ku tiirsanayd boqol iyo saddex dollar oo raashin uu ku gato oo ay siin jirtay hay-adda badbaadada carruurta ee seefta jildaran haddase waxa uu bilaabay noloshii miyiga markii ay yimaadeen deegaankiisii awal uu ka tegey cismaan hadda waxay noloshiisu ku tiirsan tahay shaqo xaabo gurisa oo aan joogtahayn marna uu waayo marka uu helana uu celsheekh u iib keeno xaabada dee walaale waxaan rabaa horta dee noloshii in horta dee dee kolley in noloshii halkii baanu ka bilaabaynaa dib baanu u bilaabaynaa kowo dee halkii deegaankii mardii lagu soo noqday carruurtiina waxbarashadii iyo dugsiyadii ay ka habsaameen baan doonaynaa inaanu ku celino de nin tuuladiisiisa jooga baan aho oo adigu maxay tol in layska soo xaabaystaano dee ku celin mayso walaal haddii maalintii hal isku roga magaa tuulada timaado oo dee laba saddex nin oo afar nin aanu ku soo xaabaysano kolley marka dee nin iyo afartan kun loo dhiibo haa dee boqol iyo labaatan baa lasi nala siiyay qolinka iskurogooyinkuna dee afar nin haddii aanu nahay adigu saddex nina baanu nahay boqol afartan afartan bay noo gaadhaa haddii kalena waxay noo gaadha soddon soddon kun oo shilinka somaliland talaynta layn dee ku filan dee beriiska iyo dhanaaniskiisa yar iyo cismaan ayaa raadiyo hargow sheegay xoolaha la siiyey inay ahaayeen xoolo riyo u badan oo inta ay rimayaan wakhti ku qaadanayso intaasna lacagta uu hadda helo ay ku filan tahay nolosha qoyskiisa guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga masiibooyinka iyo kaydka cunnada somalilan faysal cali sheekh ayaa sheegay in mashruucan xoolo qaybinta ay ka faa'iidaysteen lix boqol oo qoys oo la siiyey sagaal kun oo neef qoyskiiba waxaa la siiyey shan iyo toban neef oo adhi ah halka neefna waxaa dowladda laga soo siiyey toddobiyo afartan dollar mashruuca waxaa laga fuliyey gobollada selel awdal gebile saaxil dhulkaasi oo ay ku dhufatay duufaantii sagar ee ka dhacday deegaanada xeebaha waqooyi sagaal iyo tobankii bishii meey ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka xoolo qaybintu waxa ay socotay horaantii bishii maarij ilaa shantii abril sababta qoysaska loogu qaybiyo xoolaha ayaa ahayd in dib loogu celiyo deegaanadii ay ka yimaadeen si ay noloshii hore ee miyiga usii wataan qoysaskana waxaa xoolaha loogu qaybiyey deegaanka lughayo ee gobolka awdal dadka xoolaha la siiyey ayaa qaar ka mid a u laabtay deegaanadii ay ka yimaadeen ee gargaaray cabdigeedii afar iyo labaatankii bishii maarj ee sanadkan guddoomiyaha ayaa sheegay in xoolahan qayb ka yihiin qorshe hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo kaydka cuntadu ay dib u xoolayn ugu samaynayso dadka uu saamaysay duufaanta sagar si ay dib ugu noqdaan deegaanadii iyo noloshoodii hore ee baadiyaha xoolihun baanu anagu siinay dadkaasi dadkii xooluhu ka dhinteene xoolaha weli wax kusii hayay dadkii faraha madhnaa maaha laakiin waa dadkii waxoogaa xoolii u hadheen baanu xoojin u samayn masalan labaatan neef shan iyo toban neef qoysaskii ay usii hadheen baanu ayaanu u xoojinay waay kii kale dee isagu magaaluba soo galo ma joogo miyigii ku celinay si ay xoolahaasi dee ugu kordhaan oo noloshoodii ay isu soo kabtaan guddoomiyuhu waxa uu xusay in dhaqaalaha ku baxay dadka xoolaha la siiyey ay ka go-day miisaaniyadda somalilan sidoo kale aadan cumar maxamed oo afar iyo konton jir ah qoyskiisuna ka kooban yahay toddoba qof ayaa ka mid ah dadkii xoolaha la siiyey waxaa la siiyey shan iyo toban neef oo adhi ah saddexdii bishii abril wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay adhiga la siiyey laakiin aysan u bedeli karin xoolihiisii oo ahaa boqol iyo labaatan neef oo adhi ah aadan ayaa xuseen xoolahani ay wax weyn ka beddelayaan noloshiisa maxaa yeelay wuxuu tilmaamay inuu ka helayo caano hilib iyo haddii ay u baahdaanna uu gadan karo xoolaha yaraan helay wax wax inaan miyigii dib ugu noqdo oon halkii aan ku noolaa dameerkaan dib ugu noqdo iyo wax ka tari doonaan masiibadan igu dhacday iyay wax ka tari doonaan xoolahani weliba rigii way kasii xab jiraan ida arigan aan ku dadaali doonaa sidaan u dhaqi lahaa iminkan aan joogin waxaan eegaya xoolihii noloshii banakaana waan kaga maarmi doonaa inoo kordhiyaaba oo de wax manaafac loo ma dhalayanba haldhashoo kale wax noonoogu bedelaaba kasii qurux badnaalasa deyntan waa waxa weeyaan ilaahay maadi wey muddo sanada ayuu lughayo ku sugnaa aadan bishan abril shanteedii ayuu dib ugu laabtay deegaankiisii miyiga gargaara oo waqooyi kaga beegan magaalada boorama waxayna u jirtaa lixdan kilomit aadan ayaa xusay in adhiga la siiyey ay dhaqan doonaan kana heli karaan inuu iibsado oo reerku ka helaan cunno iyo noloshii hore ay wakhtigii hore ku noolaan jireen ka hor intii aanay noqon caydh duufaantu ay ka laysay xoolaha guddoomiyaha hay-adda u diyaargarowga masiibooyinka iyo kaydka cunnada somalilan faysal cali sheekh ayaa tilmaamay ka hor intii aanay bixin hay-addu xoolaha ay qaybisay inay la kaashadeen odayaasha deegaanka shantii bishii maarij kadibna ay soo xuleen dadkii cayrhta ahaa ee xooluhu kaga leedeen islamarkaana ay siiyeen qoysaskii ay ka dhammaadeen xooluhu ee noloshoodu ay adkayd waxay joogeen gobolka selal bay joogeen tuulooyinka cabdiqaadir la yidhaahdo tuulada ceel baxay la yidhaah tuulada habaas la yidhaahdo degmada gobolka cawdal tuulooyinka la yidhaahdo meesha la yidhaahdo degmada baki saddex tuulo ka mida sideed tuulo oo kamida luqhayo ka mida shan tuulo oo kamid a waqooyiga gabiley shan lix tuulo oo kamid a waqooyiga maroodi jeex afar tuulo oo kamid a muxuu ahaa kamid a gobolka selen ninahaasaa la gaadhsiiyey ilyaas cabdi cali radio ergo hargeysa
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini aadannimada
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda ergo haatanna ku soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa magaalada xudur ee gobolka bakool inooga soo jeedinaya waryaheena maxamed xasan cabdiraxmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha oo maanta idinkaga imaanayso degmada xudur ee gobolka bakool waxaan ku suganahay saylada xoolaha degmada xudur oo maanta aan xoolo badan la keenin waxaan dhex taaganahay dalaalintii xoolaha kala duwan dalaalayay macalin mukhtaar waxa uu ka mid yahay dadka dilaala ariga waxaan kala sheekaystay isbeddelka suuqa ay ka dareemayaan maadaama lagu guda jiro xilli roobaad horta ee sameeya ankaroon heerka koowaad ee samee wawiin barbaki iyo hatoobla fiil horta kooyo ka hore hoola dhiijooba yaraaday haanikooya hogooyana ee samee barbaki hatohoobla fiiri anasaan ii la-eta barbakya roonay hata ee same sidi horoma ee dhiijoona yaraaday maadaama dhiiggana yaraaday walaayna jididkan walyarko sida hata ganacsatadan in sheegeen jididkan walaaho sidii hor meehe roobka boodhowmaybabaahorta hormar ku saaraw saninain sheegi sidii barbakaan ka roorayan hata ee samay wiin waxaan ka roorahayan laakiin irinka dhida haadoy eesan haadoy neefki dj feyleyna laakiin beesfeyley roog hatana hata neefki dj feyley hooba eesan ii malyan i sagaal boqol malyan i siyeed boqol hoob dhiijayba fayley laakiin barbakinba lama malyan iyonay boqol la aragaay laakiin sidii eta hata malyan sagaal boqol malyan i siyeed boqol warku badan ma aragna lamadin beri saas aragaa heerka lamaado irinkana hata irinka neefka bariimada riidi ee malyan sida boqol iyo labaatan maraaso inka damboyta wala la gaadamisheega kor laakiin riidaas wiin hata lamadin beri ma aragna riada neefka koowaad saaso laakiin neefka dhexdhexaadka ee sagaal boqol ilaa siyeed boqol u dhexdhexaadka kan hoosey neefkanka hooseeyo macnaha oo dhagaalka iyo hooba iyo neefkanka hooseeyo oo walaa liidada la eraada todoba boqol ilaa li boqolu irinkawaankana kankasaraymegaroog irinkawan waabwaysanaba lamadin beri irinkawan malsheeno haay neefneefku magaalada waa laka siyaayay waarku bahaado mase riido magaalada waa laka siyaayay mushimaaye irinkawan waabwaysangna suugun hatoobad kada dareerta riido lama ku badan maragaas irinkawaanka qiyaastiisna aad masheeno kor madoowe maxamuud banjanay waxa uu ka mid yahay dalaaliinta geela wuxuu iga warbixinayaa qiimaha geela la kala siisto heerka koowaad walibaha bariimada labaatan iyo afar milyan labaatan iyo sida labaatan iyo afar meeloyow kan bariimada gaala kihiga tumi sagaal tuman ilaa labaatan labaatan milyan suguntadu teerse tumi ili tumi todobo gaala bariimada urwiinta eh qiimajo meelo nagadaas gaala dhaqaalena suuna heerka koowaad iyo heerka lamaad iyo heerka saddeed dhaqaalka labaatan milyan halii rame oo dhalaase labaatan milyan gaala geerma yaryar yoon mayleraay tumi sed milyan tumi afar milyan tumi shan milyan gaala lama jarka usuun mayleraay tuman milyan sagaal milyan meelo yaa maraa usuun dhinaca gaalkawaanka madiun hangnaganasuuna heershay koowaad mayrog heershay koowaad gaalkawaanka tuman iyo afar milyan horanka jarta tuman milyan walgade tuman iyo koob milyan walgade ilaa siyeed milyan sagaal milyan meelaas
jarawal isbedel oo qiimaha suuqa anti oo roobkan quban iyoona hata lishal dareemo eediyeed eediyeed hata waliba xiligan hoolag yaraaden qiimagana sidii barbaki haay hataa mayleeraay hoola gaalayin marka uurti barbaki labaatan milyan roogdi geeka haan bariimada labaatan afarta milyan roogu haani tumiyo todoba roogi haan labaatanka milyan roogu marka mayleeraaye qiimaha isbedela jarag waliba hoola walaa qaalnagde sababta ma eto oo qiimahan nisbedelay xilliga jiilaalkii oona hato oo rooblka jar may weelay sababto walib waa xoolagya mayleeraayse may nguurana meel roob kugubday ilaa elbert iyo duran dhahayd ilaa mayleeraay labaatan soddon kilomitir afartan iyo shan kilomitir iyo anguuran dadkii madan hoolagii oo roobka yararaay se oo madan hoolla kasheeno hoola lasheeno bay yaraadeen sababta saasu marka saas dartee mayleeraay hoolag yaraadeen qiimihiina mayleeraay maadaama kawaan walfadaayan gaadli oo baydhow hijo waldugsadaas walfadaas hoolagi may leeraaye qiimagiisho badadi gaalanagden hoolana yaraadeen marar qaar dhiyaasa inti oo maadaama xoolagi meel dheer oo roobka qubadi deganyiin inti suuga xoolo balan sheegna dhiyaase dhiyaasaha marmar oo wali laku yaabe neef gaale bahan surmaan may weelay nasiib lay nasiib lay geeko haata wal oo dhowr ilaa dhowr habi kooye geeko haata in neef bahan suran mitaal geeka hata wala roog adii baragaas walam neef sade neef aroog marka saasu hoola baa iidan yar xoola dalabya la kasheenay imbakala xoolo lanshoolay suuq isku sheenada walaahi dadka hoola dhaqaalaysada hooba dheegan hoola noocaasa eed qiiman la dheegan yoo langna ninka weerna yoo mayleraay dheege yoo sheendhadahaan la fado mayleraay yoo la kooye saylada xoolaha ee degmada xudura ayaa isbeddel weyn laga dareemayaa kadib markii roobab ay ku da-een deegaano fogfog oo dadkii xoolodhaqatada ahaa ay u guureen maxamed xasan cabdiraxmaan radio ergo degmada xudur ee gobolka bakool
ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelayo wasaqaa sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si dadban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo dabool la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badanya oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kolley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
waxaa inoo soo socda xubinteennii hadalhaynta dhegaystaha haatanse ku soo dhowaada barnaamijka dhalandool kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool aan uga hadalno halisaha tahriibka barnaamijka waxaa idiin soo saaray islamarkaasina idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara waxaynu maanta uga hadlaynaa barnaamijkeena dalandool wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo waraysi siisay raadiyo ergo ayay ku sheegtay sanadkii hore ee labada kun iyo sideed iyo tobankii in ka badan soddon iyo afar kun oo qof oo etoobiyaan muhaajiriina ay puntland soo galeen waxayna sidoo kale si qarso waxayna sheegtay waxayna sidoo kale sheegtay in si qarsoodi ah ay uga dhooftay xeebaha gobolka bare in ka badan soddon iyo toddoba kun oo qof wariyaha raadiyo ergo cabdiraxmaan maxamed xaaji ayaa waraystay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda puntland maxamed cali nuur jubba sanadka hadda aan soo dhaafnay laba kun iyo iyo sideed iyo tobanka dadkana soo galay oo soo galay puntland soo galay waxay u badan yihiin etoobiyaan waxay ka soo galeen degmada dhahar iyo aaga iyo sanaag degmada laascaano iyo tugaraq aageedana waxaa ka soo galay dad dhammaantood waxay dhammaayeen soddoniyo afar kun shan boqol afartan iyo sagaal waxayna kala ahaayeen rag iyo dumar dumarka boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba shan iyo labaatan iyo toddoba point five ayay dumar ahaayeen halka ragga uu ahaa seventy two point five boqolkiiba boqol etoobiyaan bay ahaayeen xiliyada ugu badneyd xilliga noogu badnaa oo dadka soo galay waxay ku beegneyd xilliga may haddana waxaad filaynaa inaan may iyo xiliyada hadda aan ku jirnay inay muuqdaan tiro badan muhaajiriin ah ama dad tahriibayaal ah oo u socdo dhinaca yeman inay hadda laba kun iyo sagaal iyo tobanka dabcan waxaad dareemaysaa inay intaas ay yihiin dadka madaxaya soo galay waxaan kaloo warbixinta kugu darahayaa dadkii dadka way soo galeen tiro kalena way ka baxday tirada baxday oo dalka ka baxday waxay ahaayeen soddon iyo toddoba kun sideed boqol labaatan iyo sideed tiradaas waxay kala ahaayeen boqolkiiba siddeetan iyo sideed waxay ahaayeen rag halka boqolkiiba labaiyo labaatan ay dumar ahaayeen wadamada dadkaas baxay tirada hadda aan kuu sheegay soo gelidda etoobiyan baa u badnaa bixiddana waxaa weheliyey soomaali boqolkiiba afar iyo toban waxay ahaayeen soomaali oo nationkooda dhalashadooda waa soomaali bay ahaayeen halka boqolkiiba siddeetan iyo lix etoobiyaan ahaayeen marka waxayna ka baxeen adugu aaga mareere iyo xilliga ugu badneyd oo xilliga socodkooda iyo socdaalkooda lix kun iyo iyo sideed siddeetan iyo laba qof ayay ahayd waxayna ku beegneed xilliga may marka dabcan waxaad arkaysaa inay setembar bay ahayd xilliga ugu badan juun iyo mayna waxay ahaayeen afar kun iyo iyo sideed boqol ayay ahaayeen dadka baxay marka dabcan bixidda iyo soo gelidda badanaa deegaanada puntland gaar ahaan gobolka bari ayaa hooshaas ay ka baxaan qulqulkuna ilaa hadda oo aan ku jirno waa socdaa waana jiraa dadkan ka soo gelaya xuduudaha sanaag iyo iyo sool ka soo gelaya ee etoobiyaanka u badan sida aa sheegtay ee mudane agaasime qaab noocee bay ku yimaadaan
wallaahi dadkaas waxaa weye dad iska soconaya weeyo dadka soo gelaya annagu aan aragnay waa dad lugeynayo oo gaadiid annagu maan arag wax gaadiid lagu soo daabulay oo la keenay dabcan way jiri karaan meelo kale in laga soo daabulo laakiin markii aagii xuduudka puntland lasoo galo nimankii oo soconayo yaacayo oo tiro badan baa annagu aan aragnaa waa tahay puntland sidee bay marka ku diiwaangelisay dadka tiradan sidee baa ku ogaateen tiradan waxaa annaga noo joogo degmooyinka dad xisaabyo iyagu laftigooda tiimamkaas waxaa joogo dad soomaaliga xataa yaqaano oroma ah oo af soomaaliga dadka turjumaan u ah tiro walbaba intay ahaayeen bay u sheegaan iyaga halkaasaan waxaan anagu diiwaangelin ma sameyno sababtoo ah waxaan tiro koob uun tiro guud baan ayaan ka ogaanaa estimation iyo iyo tiro guud inta ay yihiin oo dadkaas soo galay maxay ahaayeen intee wey intaas wey baro kaloo laga baxa ayaa jiro si maldahan baan anaguna xogahaas aan u helnaa arrimaha saas ayaan xogaha ku helnaa
ilaa soddon iyo afar kun ayaa soo galay sanadkii hore gudaha puntland iyagoo ka soo gelayay xuduudahaas soddon iyo afartaas kun ma waddankay ka baxeen iyagoo dhan mise qayb baa gudaha joogta oo gudaha ka shaqaysanaya
dabcan anagu ciddii kenya isku dhiibto tiraahdo waxaan u baahanaa asylum seeker ama refuge baan nahay oo shahaado refuge aan siino way joogaan dalkeena waa ka shaqaystaan laakiin dadkaa badan oo baxayo soconayo ma aha dad u baahan asylum seeker dad u baahan refuge inay dalku noqdaan maha waa dad soconayo adduunkana waa ka jidhaayo dowladihii waaweynaabaa wax ka qaban waayey waxaana ka mid ah turkiga iyo libiya iyo yurub iyo dhammaanba waa qulqulkaas waa ka jira muhaajiriinta maxaa kusoo beega may iyo xilliga guga inay dadkani ay soo lugayaan waxaa kusoo beega xiliyadaas ayay dhinaca carabta u tilaabaan marka maadaama rabadaanka iyo xiliyada ku beegan rabadaanka iyo waxyaalahaas ay isku soo beegaan xiliyadaasna waa xiliyada abaarta ay sameeyaan oo shaqooyinkaas ay isku soo aadiyaan waa tahay meelaha ay ka baxayaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan sida aad sheegtay mareero iyo deegaano kale oo gobolka bari ka tirsan wax qorshe a dowladdu ma ka yeelatay oo wax lagaga qabanaya muddo dheerna meelahaasi way ka socotay hawsha
dabcan dowladdu waxay sameysay actionis ee booliska ayaa howlgelisay waxyaalo badanoo hadda aan ka joojinay dhinaca dowlad ahaan waa jiraanoo dadkaas dee waddankii amnigiisa waa la socotaan dhibaatooyin badanna waa iska jirjiraan balse probleemka ugu weynoo annagu aan taargetgaraysno dad inaan wax ku yeelno dowladda ama dhibaato gaarsiiso marnaba lama ogola hay-adaha ammaanka ayaa mar walba waxay dabagal ku sameeyaan dadka hoolahaas gacanta ku haya ama ka shaqaysto iyaguna waa lasoo qabtaa waxyaalaha badanaa keeno rigaadiyo markii dadka aan la xirxiroo la qabto way dhuuntaan dadkaasna waxay culays ku noqdaan magaalooyinka waaweyn ay seexdaan oo derbiyada seexdaan oo culays ku noqdaan agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sidoo kale sheegay bilaha ugu badan ee tahriibayaashu gudbaan inay tahay bishan abriil iyo bilaha mey guud ahaan barnaamijka dhalandool oo idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara dhegeystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo ammaano allah waxaan idiin haynaa haweenay qoyskeedu ka kooban yahay shan qof oo inala soo xiriirtay ayaa waxa ay inoo sheegtay inuu roob ku da-ay habeen hore gabadhaas waxay inoo sheegtay inuu roobka saameyn xoogan uu ku yeeshay gurigeeda iyo meeshii ay jiifan jireen waxay sheegtay inuu guriga dhiiqo badan uu ka soo galay islamarkaasina biyihii guriga ay ku hareersan yihiin saameynna ay ku yeesheen walaala horta hoy maa isla anaga waddanka wax badana anika maqnaa anoo laba sano jira islaan ayada aniga mani geysay kow dhe marka ani wadanka waa ku cusbeen waxaan ka shaqeey iyo waxaan qabta mal ilmo yaryar waa haysta wadaadkay waa jooga shaqa la-aanaa yahay marka xaalkayga saas waayo ilmeyga xataa roobka meelaan ka dugsiiyo mala dad dad oo dadaa meel derbiya ka tuugtay meeshaasaa deganahay hoy la-aanta iyo guri la-aanta maxaa ku dhigay de ani wadanka soomaaliya halkana guriguma aanan tegin ilmahayga meeshaan saasa u umaaday soomaaliya yani meesha inta dagaalka iyo manta ilmaha kaaga dhimanaya iskala qax soomaaliya iskala taga ay gashay codkaaga aada noo soo duubtay waxaa ku jirtay in aad uu roob idinku da-ay oo roobkii saameyn idinku yeeshay waa maxay roobka saameyntu idinku yeeshay roobka saameyn wuxuu igu yeeshay ilmahayga yararka aniga roobaa nagu da-ay meel jiifti mala roob guriga waa kusoo aruuray aska waa ka soo galay kor waa iga haya guriga waa guri tutolooshan dad muslimaan ka tuugsaday guriga aan deganahay dad muslimaan ka bariyey waa guri derbi ku wareegsan oo cashaamtii hore oo dudunto waaye albaabka xataa ganjeel male oo daaweenka iska saar saaraa si ay dabeeraha iigu soo gelin jiingada gadaalna baraakada waa ka duntay waan gartay marka bal noo sheeg waxa markii roobka kadib kugu dhacay waxaa ilmihii dhaxan baan iga dishay waa ma ciyaal dhintay baa jirto ciyaal kaa dhintay maa jira sidee dhaxan kaaga dishay dhaxan ilmihii roog markuu daay guriga dhan waa duleelaa dhaxantii kusoo aruurtay hoosna dhiiqo dhulka dhan wada dhiiqa noqdo waa tirtira waa hagaajiyey waan gartay gurigaaga waxaad dhahday guriga wuu iga dumay sidee u dumay guriga guriga anaga malin dad muslima iskale aan ka tuugaan ku dhahay maya in adiga dad muslimna ay leeyihiin waan ogahay waad ii sheegtay laakiin sidee bay kaaga dumeen guriga wuu iga dumay baa dhahday leena yaa Sidee wuu buu dime guriga roobka kaaga dumay?
dhinaca kale ka soo galay isaga dhan wuu dime biyaha dhinaca ka soo galay korna tirniilku waa daldoolaa waa ka soo galayaan darbigana markuu roobku daay geesuu ka soo galayaa waa gartay marka guriga dhanaa kaa dumay miya waaba dunsay isaga dhoobki dhoobka carada iskaan guryaha ka dhistaan maaragta ani wadanka waxa anoo yar baa igu dameysay dhoobkii sidiisa soo dhacdhacay haye marka meeqa sano ka hor baa kugu dambeysay eh, waddanka laba sana anoo jiro ah islaa iyaday wada laba sanaa jiray haddana soddon sanaa jiraa roob aa nagu da-aa dhahday roobka ilaa intee buu socday roobka in mudaagu socday gurigaa guri iska dhamaado iska bahalka iska xaaladis xataa buushaaba dhaamaba buushkaaba dhaamaba habeenkii farabadnaha basas kasoo baxaya waa yaabaysaa marka intee saac buu da-aaya roobka soorku wuxuu bilowday subaxdu wuxuu bilowdaa umalaynaa shan saac meelahaas ilaa toddoba saac meelahaas tahay ma badnayn saasu ma badnayn shan saac subaxii ilaa iyo toddoba saac uu da-ayay ha saasa umalaynaya ani ilmahana madaxa leegaya waxa sheegaya wax kale xataa ma kala ogeyn bismillah sug bal adigu ah waxaan ku weydiiyey hadda maxaad ku sugan tihiin marka xaaladiina bal hadda iiga warbixi yaa hadda xaaladiina iiga warbixi maxaad ku sugan tihiin Wa- Hadda alxamdulilah waxaa iska soo helay meelaha kasoo shaqaysta ilmey u garta hadda shaqa maba jirtaba roob roob ayaa loo shaqaynaa waan gartay maxaad ka shaqaysaa marka maxaad socuntaan adiga iyo cunuga iyo ciyaalkaaga maxaad cuntaan dadka muslimka dhan usoo dhaqi jira dadkina maba leo hadda waa waaye hadda waxbama qabto gurigaa iska jooga maalmaha ayaamaha dambe dhan gurigaa iska jooga awal dibaa waa iska xanuunsanaya xataa hadda dharki waa soo dhaq waaye marka shaqada badan xataa waa xamili waaye sugbal Een, haddii aadan hadda waxba qabanin een, nolosha reerkiina maxay ku tiirsan tahay maxaa cuntaan su-aasheeda waxay ku tirsan tahay marka ayaa marka ani aan ka shaqeeyo lacagta kisi yar aan soo helo ama sideetan kun sideed sideetan kun hadday noqoto masega haruur baa soo beega haruurkaasaa ka helaa iyar waxaan ku shuqaantumaa maalmihii aan shaqay ilmaha saasaan ku aan kariyaa marka haruuroo adkeyd u dhigatay baad meel eh, u dhigtaa miyaa haa markaan shaqo baxan haruurkaasaa u kariyaa aan siiyaa marna cajiin baa kasoo shiidaa canjeeraa ka dhigaa marna sooraa uga dhigaa waan gartay roobka wuu socon doonaa noloshiina maxaa qorshe u ah roobka wuu sii socon doonaa roobab kalaa imaan doono noloshiina maxaa qorshe u ah maxaa qabsateen wallaahi hadda waxaan sameeyey ma garanaa ilmahayga xataa hadda ahaan meelaan la aado waa la aadi lahaa roobka iska dhaas meel jirtay male xataa guri kor iyo hoos labada dhinacba roobka waa isaga keenayaa Een, xaaladda dadka kuu dhow dhow ee deriska bal iiga waran dad kula mid ah miyaa mise waa dad kaa duwan ah dad badan aan yeman iskaga soo qaxnay toban qoys ba ahay dadka dadkooda meesha un jooga wax siisiyo anina dee dadkaas laguma aqaano wadanka muqdishaan jooga muqdisho waa fahm waaye waa isaga soo tegay beedha waa iska imaadeen weli arga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mowjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada dadka heli kara adeega internetka waxay nagala socdaan raadiyo ergo iyo baraha bulshada haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa magaalada jowhar inooga soo diyaarisay waryaheena maryan sheekh cabdi bismillaahi raxmaani raxiim kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo aad ka dhegaystaan raadiyaha arrimaha bini-aadanimo ee ergo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha aalaba waxay dadka su-aalo kusoo weydiiyaan hadba dhakhtarka martida ku ah barnaamijkaasi waxaana ee toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada jowhar ee xarunta maamul goboleedka hirshabeelle waxaana marti noogu ah doctor cabdiraxmaan maxamed abuukar casayr oo ku takhasusay cudurada guud waxna ka dhigo jaamacadaha magaalada jowhar ditore kusoo dhawaaw barnaamijka dhakhtarka raadiyaha bismillahi raxmaan raxiim Eh, maryan adiga iyo idaacadda ergo aada u mahadsantihiin waana ku dhawaa barnaamijka waxaan aada ugu mahad celinayaa raadiyo ergo iyo dhegeystayaasha ku xiran iyo talooyinka markasta oo ee ba- dadka le soo xiriira ay sameeyaan Een, waa tahay ditore dhegeystaha ugu horeeya asalaamu calaykum raadio ergo waxaan maanta dhakhtarka weydiinayaa xanuun waa cabdicasiis maxamuud maxamed oo kasoo hadlaya gobolka sharaar magaalada caynabo waxaan maanta weydiinayaa doctoorka xanuunka gaashirida waxa lagu daweeyo salaam calaykum waan salaamaya raadiyo bismi illaahi raxmaan raxiim Eh, cabdicasiis aad uu umahadsan yahay su-aashana soo weydiiyey oo ahayd eh, waxa keenaya gastriga soomaalidu waxay u taqaano oo ah cudur eh, caan ah oo dadka ku dhaca maxaa la yidhaahdaa eh, caloosha iyo qayb ka mid a mindhicirada oo laisku yidhaahdo gastritis Eh, markii laga hadlayo waxyaabaha keenayo aaday u fara badan yihiin oo waxaa jira maxaa la yidhaahdaa f- factories oo laba nooc ah kuwana waxaa la yidhahdaa waxyaaba riski ku ah kuwana waa eh, ko- kooskii caadiga ahaa Waxa Eh, waxyaabaha ha waxa saba waxyaabaha khataraha ku ah qofka in uu gastriga ku dhaco waxaa ka mid a inuu cuno cuntooyinka eh, shiilan oo kaleento oo suugada ay ku badan tahay waxyaabaha basbaaska leh iyo wax alla wax dhibaayo eh, maxaa la yidhahdaa caloosha cunnada yacni qofka wakhtiyada kala fog cuno oo aanan isku dhadhaweynin wakhtiyada loogu talagalay cuntada la kala daayo Eh, waxyaabaha kaloo keena oo toos usaba waxaa ka mid a bacteria oo caana oo la yidhaahdo h byloria ama helicopter byloria taasoo u sababaysa in boog calooleed oo caloosha ku samaysanto ayna ka imaanayso waxyaabihii hore a usoo sheegnay marka qofka waxaa fiican si uu caafimaadkiisa ugu taxadiro inuu ilaaliyo waxyaabaha riskiga ku ah ama sababaya cudurka iyo inuu cuno cuntooyinka aanan ku habbooneyn markuu calaamada sidaas u arkana uu u fahmo inay tahay xaalad eh, asiga soo wajahday uuna u tago dhakhtarka u dhow ama maxaa la yidhahda xarunta caafimaadka u dhow Eh, daawada caadiyan waxaa la dhahaa kow waxaa la yidhahdaa lifestyle modification waxaa loo yacni inuu qofka cunadiis wax ka bedelo tusaalahan oo kaleento cunada cunaya inuusan cuno shiilan oo iisan noqonin inuusan basbaaska uu cunin inuu biyo badan cuntada ka dawacabo iyo in cunada waqtiga loogu talagalo qofka uu cunuusan baahanin calooshiisa aysan gaajo uusan dareemin oo cuntada isku dhaweeyo intaas haddii uu ku fiicnaa waayo oo lifestyleka laho talaabta kuwaad oo la qaado talaabta labaad waxaa la isticmaalaa daawooyinka caadiga farmasiyaasha dadka ay kasoo gataan oo gastriga loo isticmaalo b b i daawada lalahay ugu horeyso intaas qofka markuu ku fiicnaa waayo waxaa laga yaabaa inay xaalado kaleento iyo calaamada ay u qarsan yihiin waxaa haboon inuu dhakhtar fiican uu u tago oo la xiriiro si xaaladiisa loo sii baaro dhegeystaha labaad asalaamu calaykum magacaygu waa xirsi diiriye axmed waxaan joogaa gobolka sanaa galbeedkiisa waxaan dhakhtarkan doonaya anigu inaan weydiiyo su-aal su-aashaydaasi waxay tahay dhakhtar maxaa keena xanuunka adimada iyo hayhaytooy xanuunka yimaada habeenkii qofku marka uu jiifsado oo uu magaranaysaa meel walba iska yar xanuunto intaas ayaan dhakhtarka weydiinaya doctoorkuna uu mahadsan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi
dhegeystaha kaleento xirsi aad u mahadsan yahay Eh, su-aashiis waxay u dhaceysay aan u malaynaa maxaa la yidhaahdaa lafa xanuunka ah maxaa la yidhahdaa je- eh, xanuunka maxaa la yidhahdaa kalagoosyada oo adimaha ah Eh, adimaha xanuunka waxaa la yidhahdaa horta laba noocuba eh, kooskiisa ama sababitaankiisa uu ku yimaadaa marna waa cudur asi qaas oo la yidhaahdo joint pain kuwa la isku yidhaahdo oo soomaalida badan ay u taqaan rheumatismada maxaa la yidhahdaa rheumatismada ay ka mid tahay oo la yidhaahdo rheumatoid arthritis ama cuduro kaleento jilba xanuunka qaas u ah oo la yidhaahdo osteoarthritis kuwaas way keeni karaan qofka in habeenkii uu la soo kaco xanuun oo jilbaha xanuunayo ama maxaa la yidhahdaa gacmaha kalagosyada gacmaha ay xanuunayaan xanuunadaas si toos ah oo adimada uga imaanayaan Eh, waxyaabaha kaleeto keeni kara waxaa ka mid ah cuduro kale oo la yidhahda secondary oo meelo kale ka yimaada tusaalahaan oo kaleeto qofka marka uu qabo cudurada galmada lagu kala qaado oo kaleeto sida gonoreda waxa la yidhahdo jabtada waxyaabahaas oo kaleetan iyagana inay adiman ka xanuunaan ya- ha- caabuqa oo lagu kala qaado galmada infectionka lagu kala qaado waxyaabahaas way keeni karaan marka calaamadaha oo adimanka xanuunaya qofka hal dhinac looma nisbeeyo lana waxaa keeni kara cuduro fara badan qofka ugu horeyn wuxuu sameeya wax ugu dhow oo ah in calaamadihii iska baabiyo xanuun baabiyo uu isticmaalo haddii xanuunka uu sii ziyaado uu sii soco qofka wuxuu ku qasbanaanaya markaas inuu dhakhtar la kulmo oo calaamadihiisa u sheegto kadibna baaritaankii ku habboonaa waqtigaas la marsiyo la dhaho cudur hebela waxaan keenay laga daaweeyo qofka marka muhiimadda waxaa waaya in la daaweeyo cudurkii waxaan keenay oo asalka bilowga ahaa mar kastoo haa in qofka dhakhtar uu la kulmo oo dhakhtar uu la xiriiro si dhakhtarka baaritaanka ugu habboonaa markaas uu u sameeyo En, waa tahay dhegeystaha saddexaadne magacaygu waa waxaa weeyaan cabdi sheekh axmed oo ku jiran gobolka togdheer waxaa islaamaya raadiyo eyda waxaa lagu daweyn karaa dhakhtarka raadiyaha ilaa in waxa madax xanuunka iyo dhabar xanuunka iyo waxyaabaha xuruuquhu marka qofka xanuunaan oo kale ayaan dicteerka weydiinaya waana mahadsantihi raadiyo eyda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystaha kale cabdisheekh axmed aad uu mahadsan yahay Eh, su-aashiisa ahayd madax xanuunka iyo dhabar xanuunka maxaa lagu daaweeyaa horta eh, madax xanuunka waxaa la yidhaahdaa asaga saddex qaybood waaye qaybna waxaa la yidhaahdaa sida caadiga physiologiga ay dhahaan dadka caafimaadka barto yacni wax xanuun caadi ku yimaada oo aanan daawo u baahnayn tusaalahan qofka markuu gaajaysan yahay ama uu daalan yahay ama uusan hurdo badan uusan helin kuwaas waxaa la isku yidhahdaa physiologic wax cudur ah ma keenin qofka waxaa haboon inuu nasto ama cuno uu cuno haddii u baahan yahay calaamadaha markaas way ka baaba'ayaan marna waa cudur oo disease caadiya keena cudur keliya wuxuu noqda madax xanuunka keligiisa cudur oo noqdaa oo neerfaha yacni cudurada neerfaha galaa loola xiriiriya marna wuxuu ka yimaadaa cuduro kale into sida cuduro qof ku dhacayo secondary oo meelo kale ka yimaado tusaalahana kento qofka inay malaria hays oo kalento ama tifo uu hayo ama infection jirkiisa meel ka mida uu ka jiro yacni caabuq jirkiisa meel ka mida uu jiro qofka wuxuu isku arki karaa inuu madax xanuuno ama madax xanuunka naftirkiisa oo noocyo kala duwan iskale uu ka mid yahay migreenka waxa la yidhaahdo go- maxaa la yidhahdaa sangororka dadka dhinaca hal dhinac madax xanuunayo oo kalento ama tension oo kalento inuu noqdo marka nooc ka mid a ma- madax xanuunka keligiis oo noqdaa ee daaweyntiisa marka u nimaadno madax xanuunka waxaan dhahnay waxa sababa horta number one in la daaweeyaa fiican ee markii la daaweynan wuxuu leeyahay sida normalkii ah jaranjaro lagu daaweeya jiro scale la yihahdo headache treatment oo dhakhaatiirta isticmaalaan oo ah jaranjarada koowaad in xanuunka daawada qofka loogu talagal la siiyo jaranjarada labaad loo soo gudbo jaranjarada saddexaad loo soo gudbo marka qofka marka uu isku arko inay madax xanuun ay tahay wax yar ma iyo inuusan u qaadan haddii uusan xaalad degenaansho uusan ku jirin uusan baahi haysanin ama hurdo hurdaysnayn wax kalenta haddii ay kusoo noqnoqdaan waxa haboon inuu dhakhtarka u tago kadibna dhakhtarka uu doorto iskeelka ku habboonaa oo ahaa jaranjarada laga bilaabaya daawadiisa oo si tartiib tartiib a qofkaas xaaladiisa loola socdo oo la daaweeyo ugu dambeyna si lagu guuleysto xaaladaha uu ku jiro waa tahay ee ditore dhegeystaha ugu dambeeyo asalaamu calaykum radio org waa cabdiraxmaan oo jooga xeer kibir waxaan weydiinayaa dhakhtarka waxaa keena laabjeexa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu dhegeystaha kalento cabdiraxmaan aada u mahadsan yahay ee laabjeexa waxaa la yihahdaa horta erey cilmiyeed guudaa lasiya la yihahda hartiban ee qofka waxaa jiro waxyaabo kusoo rogmaayo oo waxa la yihahda acid reflux badanaa waxay ka yimaadaan acid reflux waxa la yihahda in jirkiisa calooshii cuntada ku jirta ay hayn kari waayso kadibna waxyaabaha kiimikaalka caloosha ku jirta ay dib ugu soo celiso kadibna qofka uu dareemo inay laabta olol uu ka dareemo uu aada u kulaado waxyaabaha keena marka waxaa kamid a ilaahay wuxuu abuuray murqo ee loogu talagalay inay waxyaabahaas aysan kusoo noqonin dhuunta ilaalinaya jira marka hadduu murqaas uu dabco oo le- maxaa la yidhaahdaa oo tensionkiisa uu yaraado waxay abuureysaa inay soo noqdaan waxyaabahaas marka murqaha wax alla wixii dabcinaya murqahaas oo kaleento waxay keeni karaan in la holacaasi kusoo noqdo tusaalahaan oo kaleento haddii dhuunta cunada marto asafagaska la yihahdo caabuq ku dhaco asafagaitis la yihahdo oo keeni kara haddii gastriga caadiga oo gastritiskan waxa la yidhaahdo dadka bog- bogcalooleedka uu haayo kusoo noqonaya cuntada way keeni karaan mararka qaarkiisna waxaa keena cuduro halisa oo wadnaha la xiriiro ay kamid tahay anjeenada waxa la yihahdo wadna xanuun aada u daran qofka waxaa laga yaabaa in uu dareemo calaamad ee xabadka dhexdiisa oo xanuun daran ah uun u qaato inay bog xanuun tahay marka calaamadaha way kala duwan yihiin marna calaamada yaroo iska kooban oo cuduro macquula keeni kara marna cuduro halis oo hadda aan soo sheegnay kuwa wadnaha ayaa keeni kara marka si loo kala saaro markastoo calaamada keligiisa ma socoto waxaa jira calaamado kale oo la socdo waxaa haboon in marka differential waxa la yihahda loo sameeyo lakala socsooco oo qofka calaamadihiisa kale intuu dheeriga uu isku arko uu sheego kadibna loo nisbeeyo hal cudur oo qaas ah ha dhakhtar la xiriira markastoo qof yacni caafimaadka wax ka yaqaan waxaana ku wacyigelinaa in barnaamijyadana kolento lasii kordhiyay si dadka wax badan ay uga faa'iidaan hadduu ilaah ilaahdo insha allah aada ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan maxamed abuukar caseyr oo ku takhasusay cudurada guud islamarkaana marti noogu ahaa barnaamijka dhakhtarka raadiya mahadsanid
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto nasdaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo ergo waxaa inoo soo socda riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta haatanna ku soo dhowaada xubinteenna iyo codka dhegaystaha waxaa inoo soo diyaariyey waryaheenna layla iyo cabdixamiid
kulanti wanaagsan dhegeyste kusoo dhowow xubinta hadalhaynta dhegeystaha oo maalin walba aad ka maqashaan raadiyaha ergo xubinta waxaanu idinkugu soo gudbinaa codadka dhegeystayaasha inaga soo waca nambarka gaaban ee laba ibir hallabo ee ay kaga hadlayaan xaaladaha deegaanadooda waxaa istuudiyaha haatan ila fadhiya cabdixamiid cabdicasiis oo inooga warami doona dhegeystayaashii ina soo wacay iyo xaaladaha ay ka hadlayeen cabdixamiid kusoo dhowow xubinta hadalhaynta dhegeystaha waan dhowaa leylo aadaan umahadsan tahay hadalhaynta beryahan ugu badan dhegeystayaasha waxawaaye waxaa ugu badan dadka roob ay sheegayaan marka roob baa meelo badan oo wadanka ka da-ay roobkii gugii oo meelo badan laga filinayo oo waqtiyadan dhan la sugaya hadeer meelo badan ka da-ay waxaa kamid ah dadkana soo wacay oo noo sheegay xogtaas dhegeysta jooga buurdhobo oo xoololey inuu yahay noo sheegay marka baryahan dhanna waxay dhib ku qabeen biyaha iyo baadka siday ku heli lahaayeen marka laakiin haddeer wuxuu leeyahay nimcada ilaahay baa noo imaatay haddeer sidii hore sidii hore iyo dhibaatadii ay ka mari jireen haddeer ma ka maraan biyihii waa tahay aan wada dhegeysano dhegeystahaas buurdhuuba inaga soo wacay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa sadiiq yuusuf maxamed waxaan ku noolahay agagaarka degmada buurdhubo alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahay ayaa waxa uuna siiyey roobab annaga oo ku nool annagoo ahayn xoololey degan agagaarka buurdhubo gaar ahaan bay ilaa agaheeda ayaan deganayn loodu waa noo dhalisayay maasha allah afar saac oo subaxnimo ayaan iska jijiifnaa alxamdulilah wax dhibaato male maasha allah ilaahay ayaa ku mahadsan taasna waayahay ee dadka kale maxay ka hadlayaan maanta cabdixamiid waxaa kaloo jiro dad weli abaartii ay kusii dheeraatay jilaalkii iyo biyo la-aantii iyo weli sii hayso waxaa ka mid ah dad joogo cabud waaq iyo guud ahaan gobol gadguduud qaar kamid a dadkaas cododkooda fasax ma ahayn oo ma heli karno laakiin waxay noo sheegayaan xogta ku jirta waxay ahayd in ay weli dhib qabaan sidoo kale waxaa cabud waaq noo soo wacay gabar joogto xeryaha qaxootiga gabadhaas waxay noo sheegtay in ay xaalad adag oo bini-aadanimo iska haysato haddeerna ay sii filinayso in ay roobka guud u imaado marka roobka markuu imaado dhibaatooyin badan in ay wajihi doonaan ayay noo sheegtay xeryihii ay degnaayeen marka in ay ku filleen biyaha marka imaado wax badan oo biyaha ka celiyo ama dhaxanta qabowga ama dhibaatooyinkaas markii yani roobku imaado inkastoo ay filinayeen roobku imaado oo kulaalka ay ka baxaan haddana dhibaatooyin in ay meel ay kaga gabaadsadaan ma haystaan waaya marka gabadha codkeeda aan wada dhegeysano asalaamu calaykum magacaygu waa faadumo ismaaciil oo joogta xerada qaxootiga oo ka tirsan gobolka galguduud gaar ahaan magaalada cawda waxaan halkan ka salaamayaa raadiyo erga dhammaankan waa islaamay halkan su-aashan ka hadlaya waxay tahay annaga dad qaxootiga nahay qaxootiga dayacan ayaan ka tirsannahay dowladdii iyo waxaan shacabka u sheegaynaa inay wax noo qabtaan oo waxaan si si waxba noo kala habaysan waxaan dhihi lahaa dadka inay wax ma qabsan ciidamada dawladda ah dad qaxootiyaa nahay curyaan leh caruur leh uqalehaa nahay dad hadda shalay duq maamo ah waayeedaha ku dhimatay shaladaas asagahayo waxaan leeyahay dawladayda waxay noo halayso meel hadda roobkii roobkii gudaaba soo socda waa insalaamaya dhammaantiyaadi werka waayahay ee dhegeystayaasha kale maxay kasoo hadlayaan cabdixamiid waxaa kaloo jiray dhegeysto asagana naga soo wacay saraar wuxuu noo sheegay in ay dhib ku qabaan dabaco iyo waraabo oo xoolahooda mar walba soo weeraro wuxuu leeyahay isaga naftirkiis waxaa soo weeraray yani toddoba kamid a neef xoolihiisa toddoba neef oo xoolihiis kamid ah ayuu ku waayay weeraradaas marka ilaa goormay soo bilowdeen ay leeyihiin marka asaga wakti nooma sheegin laakiin wuxuu noo sheegaa baryahan haddeer in ay dhibkaas uu soo badanaya ama ay wajahayaan marka dadkan maxay kaga gaashaamanayaan weerarada bahaladan xoolaha ka cunaya waxaan u maleynaya wax wax cusub inay tahay oo haddeer weli ay bilaabeen inay ka gaashaamadaan yani haddeer waxaa keliya waxaa bilowday in ay soo weeraraan waxaan u maleynayaa xoolahaas in ay biyo la-aan ay yani meelihii joogi jireen iyo duurkii inay biyihii iyo waxyaabihii ay heli jireen inay ka waayeen usoo baxeen dadkii in ay bahalada ka hadlaysa
marka inay bilaabeen haddeer inay dadkii soo aadaan ay xoolahoodii ay naf ka raadiyaan meelaha cabdixamiid aada ugu mahadsan tahay inaad nala socotiisay dhegeystayaashin soo wacay iyo waxyaabihii ugu badnaa ay ka hadlayeen guud ahaana dhegayste waxaa halkaa ku eg xubinta hadalhaynta dhegaystaha oo aanu kusoo qaadanno codadka dhegaystayaasha ina soo waca haddii xaalad ay ka jirto deegaankaaga inaga soo wac nambarka gaaban ee labo eber hal labo innaguna halkan ayaan ka gudbin doonaa inta aan awoodno maalin kasta waxaa inoo suurtageli waayey in aan idiin soo dayno codadka qaar ee dhegaystayaashu ay inoo soo duubeen sabab la xiriirta codkooda oo aan aad loo maqlaynin waxaan dhegeystayaasha ka codsanaynaa in marka ay duubayaan codadka ay ka fogaadaan meelaha sharqanta iyo dabaysha leh si codad faseex ah ay noo soo gaaraan
dhegaystayaal qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu soo gaarnay haatanna ku soo dhowaada riwaayadeennii amal ee ka hadlaysay arrimaha carruurta qaybteedii sagaalaad
kusoo dhowow dhegaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayadhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta sagaalaad ee sheekada amal
maanta waxaa dugsiga timid islaan aad u qaylinaysa oo ka dacwoonaysa ciyaal ay sheegtay in ay fasalka ku dhex jiraan oo cambe ka soo xaday waxay ku qaylinaysaa oo ay dalbanaysaa in laga siiyo cambaheeda amaba in bannaanka lagu soo saaro si ay iyadu uga qaadato macallimad batuulo ayaa ka codsanaysa in haweenaydu ay marka hore isdejiso si degganna wax ugu sheegto haa waa la arki doonaa ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe ha layga siiyo cambahayga ama dibadda ha laygu soo saaro aniga ayaa aqaana sidaan uga qaadanayee waxaan tusayaa inaan ka matajiyo cambahayga eedda bal u kaadi u kaadi aan ku maqalnee maxaa kaa maqan ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe bal u kaadi ma waxaad leedahay halkan bay ku jiraan haa waan hubaa halkan ayay ku jiraan goormee kaa soo xadeen saaka markii dugsiga la soo gelayay bay ka soo xadeen miiskayga waxay iska dhigeen kuwo wax iga iibsanayay
hala aamuso hala aamuso ma y maqlaysaan war aamusa ma y maqlaysaan maalin yaa islaantan ka soo xaday camba maya macalla waa beenteed waa beenteed macallin eedo adiga ma garanaysaa kuway yihiin haa wejigooda waa aqoonsanayaa haddii aan fasalka soo galo waayahay soo gal ee iisha kuway yihiin arday walba oo ka mid ah carruurta hoos buu u foorarhsanayaa si aysan islaantu u dhihin waa qofkan laakiin waxaa markiiba hadlay daahir iyo jaabiri iyagoo ku qaylinaya aniga maahi aniga waxba ma xadin si ay isu baryeelaan macalimad iyaga ayaaba is sheegay waa kuwa dhahaya aniga ma ihi aniga ma ihi macalin aniga ayaa arkay saaka ayagoo ku cunayaan camba dugsiga gadaashiisa alla waa beenteed waa beenteed macalin aamusa amal been ma sheegaysee wixii jira bay sheegtaa macalin gacmahooda uri waad arkaysaaye waryaa been ha sheegin hana inkirin ee runta iska sheeg maxaa runtooda lagu falayaa aniga ayaaba arkay oo miiskayga igu yimaadeen war maxaad samayseen waad naceebayseen macalin aniga ma rabin ee daahir baa igu qalqaaliyey maya macalin asagaa soo qaata oo ku qarsada shaarka hoostiisa beentiisa waaya macalin ani waa la cuno oo keliya macalin asagaa igu yidhi boorsada geli markuu ka xaday miiska korkiisa eedda raalli ahow arrintaas waxaan u gudbinaa waalidiintood lacagtana waa laga qaadi doonaa waan gartay laakiin yaa lacagta ugu imanaya dhib ma lahan anigaad igu imaanaysaa adiga ayaan kaa warsugayaa macalimad haa aniga iga warsug haddana mar labaad iska raali noqo mahadsanid macalimad adiga ayaan kaa warsugayaa haddii alla idmo
macalimad batuulo waxa ay maanta cashirka ku beddeli doontaa sida ay u xun tahay xatooyada iyo beenta foolxumida ay ku leedahay bulshada dhexdeeda dhaqanka iyo guud ahaan diinta islaamka waa maxay xatooyo ardayay waxaan rabaa marka hore inaan wax yar ka sheego waa maxay xatooyo waayahay macalin xatooyadu waa qaadasho hanti qof kale iyadoon la haysan ogolaasho ma fahanteen haa macalin waxaa kaloo la mid ah inaad qof ka mamnuucdid oo aad u dhiidid wuxuu isaga leeyahay taasi wax fiican miyaa maya macalin wax fiican ma aha waa dembi inaad qof ka xadid hantidiisa sidaas ula socda waayahay macalin waxaa kaloo la mid ah inaad boogtid xoolo aadan lahayn dhacdid ama aaqiyaantid taasna ha la iska ilaaliyo waayahay macalin hadda wax fiican miya waxay sameeyeen daahir iyo jaabili maya macalin intaasi waxaa ka sii daran inay inkireen inay falkaas sameeyeen daahir waxaa samaysay sax miya maya macalin haddaba la soco arrintaasoo kale ha samaynin berina waalidkaaga keen iyo lacagta aad ku cuntay cambaha aad xadhay macalin markii hore waxay iska dhigeen inay ka gadanayaan haye maxay dabadeed sameeyeen markii dambena waan arkay aniga iyagoo jeebka iyo boorsada ku qabsanayaan maxaad u odhan weyday waa idin aragnaa ee ka jooga macalin aniga uma malaynayo inay xaalayaan in lacagta la gambinayaan haa maxaa weysan inay wax ka gadanayaan aniga keligeyga ma ahayn waxa igula jiro jaabir labadiina keena waalidiintiina
markii dugsigii laga soo baxay daahir wuxuu soo ag marayaa beer qurux badan oo ay ka baxayaan midho kala gedisan daahir wixii maanta laga hadlayey ee xatooyada ah meel buu iska dhigay wuxuuna hoos ula hadlay saaxiibkii jaabiri jaabiriyow jaabiriyow soo baxi raacan beertaan galne maya saaxiibo kuma raaci kari oo maxaa ii diidaysaa soo saaxiibkayga ma tihid maxaa saaxiibo waa maqlayse waxay macallimadda lahayd hadda macallimaddu ma iyada ku arkaysa maya laakiin ilaahay baan arkaya waa og tahay haddaa dembina loo haystaa ee saaxiibo naga jooja arrintan sidaas miyaan saaxiibo ku nahnay adiga wixii maanta naloo sheegaya halkee kaa marin haddaba waan kuu sheegaya hadda waxaan ka soo helo ha i weydiin mana ku siinayo la soco laakiin adigana ogo inaan ku haynayno buugaagta qofka artid u diid liibaanow abowga ma ii qabanaysaa buugaagta liibaan liibaan hee abaay ma i maqlaysaa haa ha u hayn buugaagta wiil doonaa inuu soo xado beer islaameed haye jaabiri oo saaxiibkiisa u diiday ee adiha u qaban maya maya muu haynay waad og tahay wixii ay macallimaddu lahayd labada qof ee dembiga isku kaalmaysa way ka wada saman yihiin dembiga haa abaay waa maqlay waxaan u sheegayaa bili hadduu ilaah idmo macallin batuulo u sheeg haddaa rabtid bugaagteeda anigaa heesanayo daahiroo saaxiibo waxaan ku odhan lahaa arrintan iska jooji adiga maxaa iga rabtaa waa ii diiday inaan buugaagta ii haysid waxaad tahay saaxiibkayga waan kula talinayaa beertan niman xoog waaweyn baa iska leh haddiga ha iga celin fulay baa tahay saaxiibow maad ka joogtid arrinkaas war hooy maad ka joogtid daahir buugaagtiisii buu xirxirtay wuxuuna sii aaday beerta gadaasheeda isagoo daydayanaya meel uu ka xaluusho oo aan geedo iyo qodxo badan lahayn
niyow beerta waa la soo galay ee aan raadinna ciddii soo gashay kobtan goroday ma u suba haqabanoy maxaad ku garanaysaa kobtan marbadna beertaha galey qiib haqabanoy kollay ma dheera sidaan u malaynayo ee meelahan ayuu ka dhow yahay geeg hooban arrug tuugan fuudsee dhammeh haa waa inaan soo qabannaa waa bambaraday kuwaranba intii gee la geli hool islaan qaado daahir wuu walwalayaa wuu baqayaa wadnaha ayaana afka imaanaya meel buu isku yara qarinayaa markay dhaafaan buu meeshii uu ka soo galay ka dusayaa oo ka xaluulanayaa isaga oo cagaha wax ka dayaya midhihii uu maanta dhibkaas u soo maray ee uu xadayeyna way ka daadanayaan
alla maantay bix alla ilaahayo maantay bix alla hooyoy maxaa i geliyey alla maanta haddaa ka baxsado mar dambe uma noqon maayo
waxaad maqashay qaybtii sagaalaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta tobnaad ee sheekada waxaad maqli doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxan cilmih lagu ababiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeenogaada dhallaanko wada ogaada waxaydan ogeen ogaada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo doto o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadeydii